dadka waxaan ugu digaya darawaliinta ama maaragtay muwajabadaada wato in aysan maaragtay ku kahdoomin wadada haddii la sameeyey inay dhib keenta maahan haddaana ciidamada booliiskana waxaan ka qaban doonaa howl ayaan ka qaban doonaa cid allaale cidda xawaaro ugu socota wadadan wadadan waxaan u baahanaha dadka darawaliinta degmada jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeelle dhexe ku socdaba inay si deganaan ugu socdaan waa kana dhibaa dhacay wadada marka haddii la sameeyey dhib noo keenta maaha saa darteed ciidamada taraafikada waxaan farayaa in ay tilaabo ka qaadaan baabuurta yacni maaragtay dhibaatadan ummadda ku hayo oo xawaaraha ku socdo mootooyinka sida khaldan wadooyinka ugu socdo taraafika waxaan ka codsaa inay wax ka qabato waana amar taraafikada joogta gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan degmada jowhar waxaan amrayaa anigoo ku hadlaya magaca taliyaha sildhiga degmada jowhar waxaan amrayaa in ay tilaabo cad ka qaadaan gaari alla gaariga xawaaro lagu qabto ama daqaldana soo taagan lagu qabto mootada khalad ku socoto waxaan u baahannaha in aad wax laga qabataan laga bilaabo saacaddaas cid allaala cidda wadadan si xawaara uga socoto oo lixdan toddobaatan ka badan ku socoto in tilaabo cad laga qaada